بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويقولون انه لا خالق على الحقيقه الا الله ويقولون اهل السنه waxay leeyihiin innahu laa khaaliqa ma jiro mid wax abuura cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan cid wax u abuurtaahi ma jirto ila allah casa wajal allah mooye subxaanah wa tacaala wa inna aksaaba alcibaadi addoommada kasbigooda kullahaa dhammaanteed makhluuqatun lilaah ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa abuuray kasbiga addoommado dhan allah abuuray wain allaha alla yahdi waa hanuuniyaa man yashaau ciduu doono wayudilu waa baadiyeeyaa man yashaau ciduu doono laa xujata liman adallahu allah xujo ma lahan qofkii alla uu baadiyeeyo subxaanahu wa tacaala walaa cudra wax cudur daarana ma laha min caqiidati ahlisunna waxaa ka mid ah cid wax abuurtoon alla ahayn inaysan jirin subxaanahu wa tacaala addoommada kasbigooduna waa makhluuqa lilaah dhammaan waa ilaaha abuuray subxaanah wa tacaala arrintaana shiikha wuxuu ku radinayaa cala alqadariya almuctasila maxaa yeele ayagaa waxay aaminsan yihiin addoommadu inay abuuraan afcaashooda kasbulcibaad inay ayaga abuureen oo addoommada ay abuureen kasbigooda ayay aaminsan yihiin waana caqiida baatila caqiidadaasi waxay khilaafsan tahay kitaabka iyo sunnada iyo caqiidat salaf in la yidhaahdo addoommada ayaga afcaashooda abuurta maxaa yeele allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay inuu addoommada iyo afcaashoodaba uu abuuray ayaga iyo waxa ay samaynayaan intaba wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idin abuuray adinka iyo wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan intaba afcaasha addoommada waa makhluuqa lilaahi casa wajal addoonka iyo waxa uu kasbanayo waxa uu samaynayo ilaaha abuuray in la rumeeyo allah subxaana wa tacaala inuu yahay khaaliqu kulli shay waa min maraatib aliimaani bilqadar waxay ka mid tahay maraatibtii iimaanka ee yacni maraatibta rumaynta qadarkay ka mid tahay aliimaan bilqadar afar martabadood uu lahaa mid ka mid ah waxay ahayd qofka inuu rumeeyo ana allaha khaaliqu kulli shay ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay mid abuuray wax kasta waxay kaloo ahlu sunnuhu leeyihiin waina allaha yahdi man yashaa ilaahay ciduu doonuu hanuuniyaa subxaana wa tacaala alhidaaya waa biyadi illaah wayudilu alla waa baadiyeeyaa man yashaau ciduu doono muctasiladu sidaa ma aaminsana oo waxay leeyihiin addoonku hadduu lumana biikhtiyaarihi buu u lumay ilaa haddii addoonka uu hanuunana biikhtiyaarihi buu ku hanuunay asaa doortay hanuunka asaana doortay baadida macnaheedu waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala wax abuurisa iyo wax tasalludo uu ku leeyahay addoonka waxa uu samaynaya ma jiraan sidaa darteed allaa lumiyey allaa baadiyey ma ogola iyagu bal waxay leeyihiin alla ma baadiyeynin ee asaa islumiyey asigaa doortay dalaalka iyo baadida ilaahay subxaana wa tacaalaana waxba kama gelin afcaasha addoommada sidaasay aaminsan yihiin aayadaha qur-aanka ee sheikhu shee uu keeni doono waxay tusinayaan caqiidada ahlu sunnaha inay tahay midda sawaabka ah ina allaha yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa laa xujata wax xujaa ma lahan liman adalahu allah qofkuu alla baadiyeeyey wax xujaa ma lahan wax cudurdaara ou leeyahay qofkii alla baadiyeeye ma jiro walaa cudra cudurdaarna ma lahan xuja iyo cudurdaar waxay ku baaba'day biirsaali rusul wa inzaali lkutub markuu alla subxaana wa tacaala rasuusha soo diray kutubtiina uu soo dejiyey addoommada wax cudurdaara ma laha oo ay markaa ku cudurdaaran karaan markii xaqa uu soo gaaray kadib wax cudurdaaray ku cudurdaaran karaan ma laha rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul allah wuxuu leeyahy waxaan soo dirnay rusul bishaaraynaysa oo digaysa maxaa loo soo diray sababtu waa maxay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja si dadku wax xujaa aysan u yeelan rususha dibadeed rususha gadaashood wax xujaasaysan dadka alla ugu yeelan aysan ku cudur daaranin ilaahayow rasuul noolama soo dirin wax xujaannama soo gaarin si aysan u dhihin ayaa rususha loo soo diray kamaa qaala allahu tacaala siduu alla yidhi subxaanah wa tacaala qul waxaad tidhahdaa nebi moxamedow falilaahi alxujatu albaaliqa alla waxaa u sugnaaday alxujatu xujada albaaliqa ee xeelka dheer falow shaaa allah hadduu doono la hadaakum waa hanuun waa idin hanuuninaya ajmaciina xaalaatihin dhammaantiin ilaahay hadduu doono dhammaantiin waa idin hanuuninaya laakiin alla ma doonin subxaana wa tacaala in addoommada dhammaantood ay hanuunaan wa qaala alla wuxuu yidhi kamaa bada'akum tacuuduun kamaa bada'akum siduu alla idiin bilaabay ayaa tacuuduuna ku noqonaysa fariiqan hadaa koox alla waa hanuuniyey wa fariiqan xaqa calayhim adalaala kooxna waxaa ku dhowowda dushooda baadi fariiqan hadaa waxay daliil u tahay ana allaha yahdii man yashaa ilaahay cidduu doon inuu hanuuniyo subxaana wa tacaala wa fariiqan kooxna xaqa calayhim waxaa ku dhawoobay addalaalatu baadida oo alla lumiyey subxaana wa tacaala wa qaala alla wuxuu yidhi walaqad dara'naa waxaan abuurnay lijahannama jahannamo waxaan u abuurnay kaiiran in badan min aljinni waalinsi oo ka mida jinniga iyo insiga wa qaala alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin fi lardi maa asaaba ma asiiba min musiibatin musiibo fi lardi arlada walaa fii anfusikum iyo naftiinnaba musiiba ma dhacdo ilaa hadday musiiba asiibto fii kitaabin kitaab dhexdii ayay ahaatay min qabli an nabra'ahaa wa macnaa nabra'ahaa ay nakhluquhaa intaanan abuurin ka hor bilaa khilaafin fi luqa khilaaf la-aan buu yidhi fi luqati luqada dhexdeed nabra'ahaa inay tahay nakhluquhaa khilaaf ma lahan fi luqa in sidaa lagu fasiro marka intaanan abuurin shaygaasi ama musiibadaas dhacaysa intaanan abuurin ka hor ayay waxay ku sugnayd fii kitaab kitaabkaasi waa maxay waa fi lowxi lmaxfuud arrin qadaran ayay ahayd intaysan dhicin ka hor oo ilaahay qadaray subxaanah wa tacaala wa qaala alla wuxuu yidhi mukhbiran can ahliiljanna asagoo ka warramaya ahlujannaha wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihada ahlujannaha dhahaya markay jannada galaan bay waxay leeyihiin alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allay u sugnaatay alladii allahaasoo hadaanaa na hanuuniyey lihaadaa arrinkan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa linahtadiya annagu maanan ahaanin kuba hanuunaya lowlaa an hadaana allah hadduusan alla na hanuunin lahayn iyo hidaayada u tiiriyeen allah subxaanahu wa tacaala waxayna sheegeen inaysan ku hanuuni lahayn arrintan iyo jannadan ay galeen ilaa alla subxaana wa tacaala inuu hanuuniyey mooyaane waxay ku heleen arrintan waa hanuuninta alla uu hanuuniyey subxaana wa tacaala wa qaala alla wuxuu yidhi low yashaau allah alla hadduu dooni lahaa lahada nnaasa dadka waa hanuuni lahaa jamiican xaalayyihiin dhammaantood wa qaala alla wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu doono lajacala annaasa wuxuu ka dhigayaa dadka ummatan waaxidatan hal ummad walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay iskhilaafayaan ilaa man raxima rabbuk ilaa qofku alla u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala shaahidka waxaa waaye lajacala annaasa ummatan waaxidatan hal ummaduu ka dhigi lahaa macnaheedu waxaa waaye dhammaan way iswaafaqi lahaayeen khilaafna ma jireen hadduu ilaahay dooni lahaa subxaana wa tacaala inuu dhammaan addoommada iswaafajiyo laakiin alla ma doonin walaa yazaaluuna mukhtalifiin aayaadkaasoo dhan waxay tusinayaan ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisii inay ku jirto alhidaaya hanuunka iyo wadalaal labaduba waa biyadi illahi caza wajal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hanuuniyaa qofkii mudan inuu in la hanuuniyo wuxuuna alla baadiyayaa subxaana wa tacaala qofkii mudan in la baadiyayo arrintaasina waxay u noqonaysaa xikmada ilaahay subxaana wa tacala ilaahay waa xakiim wax walbana alla wuxuu dhigaa meeshii u munaasaba ciddii u ah saalix lilhidaaya alla waa hanuuniyaa qofkaan mudnayn in la hanuuniyana ilaahay ma hanuuniyo subxaana wa tacaala allana asaa ku aqoon badan addoommadiisa wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina alkhayra waashara khayrka iyo sharta waalxulwa waalmura iyo macaanka iyo qaraarku biqadaa'in waa qadar min allaahi alle xaggii ka ahaatay amdaahu alla waa socodsiiyey waqadarahu waana qadaray laa yamlikuuna addoommada hanan maayaan lianfusihim naftooda u hanan maayaan daran dhibaato walaa nafcan iyo nafci midna ilaa maa shaaa allah ilaa wuxuu alla doono mooyaane subxaanahu wa tacaala tanna waxaa waaye aliimaan bilqadar khayrihi wa sharih iimaanka in la rumeeyo iyo waxyaabaha ilaahay qadaray khayrkooda iyo shartooda intaba ahlu sunnahu waxay leeyihiin khayr iyo shar wax macaaniyo wax qaraar waxa qaraar dabcan waa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka waxa macaanna waa nicmooyinka ilaahay addoommada ugu nicmaynayo waxyaabahaasoo dhan waxay ku dhacaan biqadaa'in min allah xukun ilaahay xaggii ka ahaada subxaana wa tacaala ayay ku dhacayaan amdaahu oo alla uu socodsiiyey wa qadarahu uu qadaray waa qadaa ilaahay socodsiiye uu qadaray ayay ku dhacayaan wuxuusan alla qadarin koonkan kama dhacaan min khayrin wa shar khayr iyo shar dhammaan waxay ku dhacayaan biqadaa'i illaahi wa qadarih laakiin waxaa muhiima in la ogaado wax walboo koonkan ka dhaca binnisbati ila allahi caza wajalla waa khayr binisba ila allah waa khayr waxyaabaha annaga sharta noo ah binisba ila allahi caza wajalla waa khayr waa khayr wax walbuu ilaahay qadaray laakiin addoommada markii loo fiiriyo ayaa addoommadu waxna khayr u yihiin waxna shar u yihiin ibnulqayim raximah llah fii shifaa'i alcaliil muxaqiqa nushadan wuxuu ka soo naqliyey inuu u caqday baab fii tansiihi alqadaa'i alilaahi can ashar in laga nasaho qadaha allah subxaana wa tacaala in laga nasaho shar ayuu cinwaan u sameeyey markaasuu wuxuu yihi raximah اllah bal kulu maa nusiba ilayhi fahuwa khayru wax walbo ilaahay loo nisbeeyo waa khayr washaru inamaa saara sharan shartu waxuu shar u noqday liinqiaaci nisbatihi wa idaafatihi ilayhi liinqiaaci nisbatihi nisbadiisa go-idii wa idaafatihi iyo idaafadiisa go-ideeda ilayhi alla loo idaafeeyo wuxuu shar u noqday markii allah laga gooyo idaafada iyo utiirinta falow udiifa ilayhi haddii alla loo idaafeeyo lam yakun sharan shar maahan shar ma noqonayo wahuwa subxaanahu allah subxaanahu wa tacaala khaaliqu lkhayri washar waa midka abuuray khayr iyo shar ba asaa abuuray laakiin waxa sharta ah markii alla loo idaafeeyo waa maxay waa khayr binisba ila allah fasharu sharta fii bacdi makhluuqaatihi waxyaabaha alla uu abuuray ayay ku dhex jiraan laa fii khalqihi wa ficlih ma ahan abuurista alleh iyo ficilka ilaahay wax shara kuma jiraan ilaahay subxaana wa tacaala ficilkiisa iyo abuuristiisu shar ma laha waa wada khayr laakiin aad waxyaabuhu abuuray aa shar iyo khayr yeelanaya wa khalquhu wa ficluhu wa qadaa'uhu wa qadaruh wuxuu yidhi wa khalquhu alla abuuristiisa wa ficluhu iyo ficilka alleh wa qadaa'uhu wa qadaruh iyo waxyaabaha alla wuxuu kuma qadaro khayrun kulluh dhammaantiis waa khayr wax walbo ilaahay qadaro khayrun kulluh laakiin waxa uu qadaraya oo abuuraayo khayr waa yeelanayaan sharna waa yeelanayaan ficilka allah iyo abuurista allah subxaana wa tacaala shar miyaa ku jirta maya ilaahay ficilkiisu shar ma laha abuurista ilaahayna wax shara ma laha sharta xaggee laga helay marka fii bacdi makhluuqaatihi bay ku jirtaa waxyaabahu abuuray ayay sharta ku dhex jirtaa laakiin ficilka ilaahi subxaana wa tacaala shar waa ka nasahanya marka qadaa llaahi wa qadaru waa khayrun kullu dhammaantii waa khayr markii la leeyahay shaygaani waa shar shaygaani waa shar macnaheedu waxa waaye yani sharaa ku abuuran sharaa ku jirta asiga laakiin samaynta ilaahay uu shaygaan sameeyey iyo abuurista uu abuuray waa khayr waxaase waxaa soo gelaya xataa ibliis ibliis waa shar soo maa waa shar shar ka weynoo bashar lagu itixaamayna ma jiro laakiin haddana maca daalika abuurista alleh oo ibliis abuuray abuuristaas alla waa khayr maxaa yeele ilahay xikmuu ka leeyahay subxaana wa tacaala abuurista ibliis xikmo weynuu ka leeyahay binisba ilayna maxay tahay waa shar maxdiya ibliis waxaan u aragnaa shar maxdiya inuu yahay musiibo lasoo diray waay laakiin binisba ila اllahi caza wajal iyo abuurista alla subxaana wa tacaala waa khayr qadaa llahi wa qadaruhu waa khayru kullu laa yamlikuuna lianfusihim addoommada nufuustooda u hanan maayaan daran dhibaato walaa nafcan iyo nafci min ilaa maa shaaa allah ilaa wuxuu alla doono mooyaane subxaana wa tacaala waxna ma dhibi kartid waxna ma anfici kartid ilaa biqadaa illaahi wa qadarih haddaad damacdo inaad qof wax tarto waa inuu ilaahay qadaro alloon qadarin wax muu tari kartaa waxba uma qaban kartid walidaalika arrintaani waxay ka mid ahayd caqiidadii nabiga uu baray calayhi salaatu wasalaam uu baray cabdullahi bni cabaas waxyaaba u bara waxaa ka mid ah wuxuu yidhahda waxaad ogaataa ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka bishayin ilaa maa katabahu allahu lak wuxuu alla kuu qadaray mooyaane wax kale ay kugu tari karaan ma laha hadday u kulmaan calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka bishayin lam yaduruuka bishayin ilaa qad katabahu allahu calayk wax ilaahay kuu qadaray subxaana wa tacaala mooy wax kale kuguma dhibi karaan annafcu wadur waa biyadi illaahi caza wajalla gacanta ilahay buu ku jiraa addoommadu markay wax dhibayaan maxay ku dhacday dhibkooda waa biqadaa'in min allaahi wa qadar markay wax tarayaan waa biqadaa'in min allaahi wa qadar wax iskama kuma tari karaan waxna kuma dhibi karaan hadduuse ilaahay qadarin subxaana wa tacaala koonkana kama dhici karto ilaa wuxuu alla qadaray mooya taa in la aamino oo la rumeeyo waa min aliimaani bilqadar waana min caqiidati ahli sunnati waljamaaca wainahum fuqaraau ila allah wainahum addoommadu fuqaraau ila allah waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u baahan laa hinaa lahum uma sugnaanin addoommada deeqtooni canhu alla ay ka deeqtoomaan fii kulli waqtin waqti walba ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin addoommadu dhammaantood inay ilaahay u baahan yihiin laa hinaa lahum ay lilcibaad addoommadu uma sugnaanin deeqtooni canhu ay can illaah alla ay ka deeqtoomaan fii kulli waqtin waqti walba waqti walba iyo xaalad walba ilaahay u baahan yihiin bal ilaahay kama deeqtoomaan darfata caynin ilbiriqsi kama deeqtoomaan mana ka deeqtoomi karaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay waa haniyun xamiid waa mid hani ah muxuu ka deeqtoomaa addoommadiisa waa ka deeqtoomaa wuxuu ka deeqtoomaa can jamiici اlmakhluuqiin haninimada allah subxaana wa tacaala waa hinan mulaq waa haninimo mulaqa cidan alla ahaynna ma lahan hinan mulaq alhinan mulaq alla keliya iska leh addoonku si kastuu hani u yahay haddana waa mid wax u baahan waa mid faqiira si kasta wax uu haysto waa faqiir acwaan kama maarmo ehel iyo qaraabo kama maarmo hanti kama maarmo waa faqiir laakiin allah subxaana wa tacaala waa haniyun hinan mulaq min jamiici alwujuuh dhan walba ilaahay subxaana wa tacaala waa mid ka deeqtoon addoommadiisa wallaahu huwa alhaniyu alxamiid wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala wlilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin faina allaha haniyun can alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala waa mid ka deeqtooma caalamiinta dhammaantood kullu maa siwa allah caza wajal ilaahay waa mid ka deeqtooma umana baahna wainahu yanzilu waxay kaloo ahlu sunnuhu leeyihiin wainahu allah caza wajal yanzilu wuxuu u soo degayaa ila samaai samada ila samaai dunya calaa maa saxa bihi alkhabaru can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii khabarku ku ansaxay nebiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam ayadoo la cuskanayo bilactiqaadi kayfin fiihi ayadoo kayf la caqiidaynaynin fiihi ay fi nusuul soo degidda ilaahi subxaanahu wa tacaala ayadoon kayfiyad laga caqiidaynayn ahlu sunnuhu waxay rumaysan yihiin ama ay leeyihin ilahay wuxuu u soo degayaa ila samaai dunya sidaasaana xadiidku ku yimid xadiid abi hurayra radia allaahu canh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yanzilu rabbuna kulla leylatin ila asamaai اddunya rabbigeen wuxuu u soo degayaa habeen walba samada adduunyo xiina yabqaa markuu baaqi noqonayu harayo uluثu leyli اlaakhir habeenka uludkiisa dambe uludka dambe habeenkii markuu haro alla wuxuu u soo degayaa ila samaai اddunya xadiidkaasi waa xadiid mutawaatira saxaabo fara badan ayaana warisay can rasuuli illaahi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi alimaam abulqaasim qiwaam الsunna alasbahaani wuxuu yidhi wa qowlu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam yanzil اllahu kula leylaة ilى samaaءi اdunya rawaahu ثalaaثaة وacishruuna min الصaxaabة xadiidkani waxaa wariya buu yidhi ثalaaثaة وacishruuna min الصaxaabة labaatan iyo saddex ka mida saxaabada sabcata caشhara rajula sabcata caشhara waa toddobiyo toban nin wa situ nisaaءin iyo lix dumara waa saddex iyo labaatan saxaabi waay saddex iyo labaatankaas saxaabi dhammaantood waxay nebiga ka wariyeen calayhi salaatu wasalaam xadiidu nusuul alimaamu daar alqutni raximah ullah wuxuu ka alifay kitaab oo u bixiyey kitaabu nusuul masaladan kitaab wuxuu ka alifay kitaab gaar ah oo u bixiyey kitaabu nusuul wuxuuna ku jamciyey axaadiidta ku soo aroortay sifatu nusuul iyo allah subxaana wa tacaala inuu usoo degayo ila samaai dunya waxaa kaloo masaladan si fiican u sharxay shaykhu lislaam ibnu teymiya raximah llah kitaabkiisa la yidhaahdo sharxu xadiidi nusuul xadiidkaasuu sharxay xadiidka yanzilu rabbuna shaykhu lislaam ibnu teymiya si fiican buu u sharxay halkaasuuna wuxuu aada ugu faahfaahiyey masaladan sifatu nusuul waxaa halkaa ka dareemaysaa sida ahlulcilmigu ay u daneeyeen sifatu nusuul lilaahi caza wajal maxaa yeelay ahlulbaatilka in badan oo ka mida way inkireen sifada waxayna yidhaahdeen ilaahay soo degi maayo subxaana wa tacaala mana loo sugayo alla inuu u soo degayo ila samaai dunya waxayna iska indha tireen axaadiista faraha badan ee ku soo aroortay sifatu nusuul ijmaacana lagu soo naqliyey in ilaahay subxaana wa tacaala loo sugayo sifatu nusuul waa ijmaacu salaf oo ay ku ijmaaceen calaa ihbaati sifati nusuul illaahi caza wajal wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu teymiya waitafaqa salafu lumma wa a'immatuha markuu ka hadlayo sifatu nusuul wuxuu yihi waitafaqa salafu lummati wa a'immatuha wa ahlu اlcilmi bاsunnati wاlxadiid calaa tasdiiqi dalik waxay isku waafaqeen salafu lummati wa a'immatuha ummaddan salafkeeda iyo a'immadii salafka wa ahlu اlcilmi bاsunnati wاlxadiid iyo ahlulcilmiga aqoonta u leh xadiidka iyo sunnada waxay isku waafaqeen calaa tasdiiqi dalika arrintan rumaynteeda isku waafaqeen wa talaqiihi iyo arrintan in lagula kulmo bilqabuuli aqbalid saasay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen marka waa ijmaacu salaf in ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo inuu alla soo degayo ila samaai dunya habeen walba inuu alla soo degayo ila samaai dunya fi thuluth alakhiir min alleyl gelinka dambe ee habeenkii mucailadu sifadan way inkireen waxayna yidhaahdeen ilaahay soo degi maaye amarkiisaa soo degaya yanzilu rabbuna waxay yidhahdeen e yanzilu amru rabbina rabbigeen amarkiisaa soo degaya waxaa radinaya xadiidka aakhirkiisa ama qaybtiisa dambe maxaa yeelay allah markuu soo dego wuxuu leeyahay hal min daacin faastajiiba lah hal min saa'ilin faucطiyah hal min mustakfirin faakfira lah amar alla miyaa sidaa dhehi karaa qaarkood waxay yidhahdeen malaa'igaa soo degaysa oo malaa'igtuma waxay leedahay hal min daacin faastajiiba lah malaa'igta miyaa la baryaa malaa'igta miyaa ducada ajiibta ilaaha ajiiba keliya subxaana wa tacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu suu midka ducada ajiiba waa allah subxaana wa tacaala hal min mustakfirin faakfira lah malaa'ig miyaa dhihi karta waman yakfiru dunuuba ila allah cid kaloo dunuub dhaafta ma jirto on allah ahin subxaana wa tacaala cid kaloo dunuub dhaafi kartaah ma jirto arrintaasi marka xadiidka laftirkiisaa radinaya maxaa yeele allah wuxuu leeyahay markuu u soo degay ila samaa'i dunyaa yaa i baryaya oon ka ajiibaa yaa wax i weydiisanaya oon siiyaa yaa dembi dhaaf i weydiisanaya oo u dembi dhaafa sidaasuu alla leeyahay subxaana wa tacaala taa waxay tusinaysaa inuu alla soo degayo subxaana wa tacaala waxaa soo degaya amarna ma ahan raxmo iyo madagna ma ah waxa soo degaya waa allah subxaana wa tacaala nin la yidhaahdo ibnu batuuta ayaa wuxuu ku been abuurtay mas'aladan sababteed shaykhulislaam ibnu taymiya ayuu ku been abuurtay ibnu batuuta wuxuu ahaa nin ku soo wareegay zamankaas caalamka adduunkuu soo maray meelo badan uu tegay oo caalamka ka mid ah markii dambena safarkiisii dheeraa ayuu wuxuu ka alifay kitaab oo la yidhaha alrixla rixladii iyo safarka uu galay meelo badan uu tegay ayuu ka sheekeeyey meeluhuu tegay uu ka sheekeynaayo muqdisho waa ka mid iyo zaylac meelahaasi waa tegay meeluhuu tegay ku jirtaa uu ku sheegay kitaabkiisa laakiin dad kalaa joogu leeyahy dadka hadda jooga sifaatkooda ma laha dad wuxuu leeyahay aada wax u cuna ayaa jooga oo dhowrkii qofoo ayaga ka midan hal neef cunaayo dad haddana isku xiran oo boqor looba sifaat badan uu ka sheegay laakiin dadka hore saasay ahaayeen dabcan waa markii dadnimadu daciiftay cunaduna waa daciiftay laakiin dadkii hore dadnimada lahaa wax cunidan waa ku horreeyey calaa kulli xaal waxyaaba badan uu sheegay laakiin ninku suufiyu ahaa ibnubaduuda suufiyu ahaa markuu marayay dimashqi safarka uu ku tegay magaalada dimashq caasimadda suuriya waa meeshuu ku noolaa shaykhulislaam ibnu taymiya ayuu wuxuu yidhi wuxuu ka sheekeeyey gelitaankiisa dimashq wuxuu yidhi faxadartuhu yowma aljumuca shaykhulislaam uu soo hadal qaaday markaasuu yidhi faxadartuhu waan u xaadiray buu yidhi yowma aljumuca maalin jimco ah wa huwa yacidu nnaasa asoo dadka waaninaya calaa mimbari iljaamic masaajidkii jaamica mimbarkii asoo dadka ka waaninaya aljaamicu alumawi ayaa la yidhaha masjidka waa masaajidkii shaykhulislaam uu tafsiirka ka akhrin jiray wa yudakiruhum dadkana uu waaninayo fakaana min jumlati kalaamihi hadalkiisa waxaa ka mid ahaa buu yidhi an qaala inuu yidhi ibnu taymiya ina allaha yanzilu ilaa samaa'i اdunyaa alla samada addunya ayuu u soo degayaa ka nusuuli haadaa sidaan aniga u soo degayoo kale wanasala darajatan min daraji اlmimbar markaasuu wuxuu ka soo degay buu yidhi darajo ka mida darajaadkii mimbarka mimbarka soo darajaad lagu istaaga ma lahan hal darajow hoos u degay markaasuu yidhi sidaan aan aniga u degayoo kale ayuu ilaahay u soo degayaa ila samaai dunyaa saasuu yidhi buu yidhi ibnu taymiya anaana xaadir ahaa buu leeyahay waa kadaab waxaa la fiiriyey taariikhda uu sheegay inuu dimashqa galay goormuu ibnu batuuda dimashqa tegay asaa ka hadlay wuxuu yidhi wasaltu yowma alkhamiis attaasic min shahri ramadaan waxaan gaaray magaalada dimashq maalin khamiisa sagaalkii bisha ramadaan caama wuxuu yidhahda sanata sittatin wa cishriina wa sabci mia sanadku markuu ahaa toddoba boqol labaatan iyo lix sanata sittatin wa cishriina wa sabci mia toddoba boqol labaatan iyo lix ayaan gaaray buu yidhi ilaa dimashq magaalada dimashq markaasaan dimashqa tegey taariikhda uu sheegay inuu magaalada dimashqa tegay shaykhulislaam ibnu taymiya waa xirnaa wuxuuna ku xirnaa qalcada dimashq mana laga soo saarin xabsigaas ilaa uu ka dhintay sheikhulislaam wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa toddoba boqol labaatan iyo siddeed laba sano ayuu wuxuu ku xirnaa xabsiga magaalada dimashq xabsiguuna ku dhintay xabsiguu ku geeriyooday wakhtigaas uu leeyahay ibnu batuuta waxaan tegay magaalada dimashq waa taariikhdii sheikhulislaam ibnu temiya uu ku jiray xabsiga dimashq yaa waaye marka ninka khudbaynaayuu la kulmay waa waxaan jirin waaye waxaadna ogaataan ahlulbidaca kama gambadaan inay ku been abuurtaan dadka ahlu sunna hadday wax kala waayaan beentay ku adeegtaan waana wax macruufoo jira alimaam ibnu baaz raximahullah wuxuu dhihi jiray hadday ahlubidacu awoodaan inay kugu been abuurtaan inaad hooyada u galmootay waa kugu been abuuranayaan hadday awoodi karaan inay ku dhahaan ninkan asoo hooyadii kufsanayaan aragne waa leeyihiin bu yacni siday sunnada ula dagaalamayaan awgeed ninkan wax kale waa waaye wuxuu isku dayey inuu ku shaabadeeyo shaykhulislaam inuu yahay mushabbih oo ilaahay ku shabbahaya khalqigiisa shaykhulislaam ibnu taymiyan wuxuu ahaa min acdam annaasi bucdan can altashbiih marka hadalladiisa aad aragto aadu ula dagaalamaa tashbiiha mualafaadkiisa iyo kutubtu caqiidada ka qoray dhammaanna waa ku cadda inuu aad ula dagaalamayo mushabbihada iyo kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahaya masaladanna waa uu sharxay fii sharxi xadiidi nusuul wuxuuna u sharxay si uu caddaynayo in ilaahay subxaana wa tacaala uusan khalqigiisa shabihin fii jamiici sifaatihi sidau sheikhulislaam masaa-isha caqiidada u taqriiriyana ma jira caalim u taqriiriya asiga dibadii ama u sharxay caqiidada ahlu sunnaha asiga gadaashii sida uu u bayaaniyey caqiidatu salaf ma jira caalim ka dambeeyo u bayaaniyey sidaas si la mida iyo si u dhow midna waxaa mualafaad oo kutubtiisa akarkooda waxay ku saabsan yihiin fi lcaqiida akaru kutubihi waa fi lcaqiida maruu caqiidada ahlu sunnaha caddaynayo uu sharaxayo iyo maruu caqiidatu ahlilbaatil uu radinayo sidaas taasaa waxay keentay in ahlulbidaca ay aada u dhibsadaan ay aada u karaahiyeystaan markaasay marba been u soo alifayaan marba inay wax ku sheegaan isku dayayaan waxayna aada uga xumaadeen sida allah subxaana wa tacaala uu u saramariyey magaca shaykhulislaam waxaa cajiiba ma jiro kelimadda shaykhulislaam cid itlaaqda ilaa ibnu taymiya ku dhacaysaa hadduu nin yidhaahdo qaala shaykhulislaam yaa loo fahmaya hadduusan magac sheegin ibnu taymiya hadduu yidhahdo nin kalaan ula jeeday waxaa le waa inaa caddayso ninka kale looma yaqaan ibnu taymiya ku caanbaxay shaykhulislaamna waa ka sarraysaa alimaam kelimadda alimaam waxaa ka sarreeya kelimadda shaykhulislaam waa laqab aada u sarreeya lidaalika cinda aliطlaaq ibnu taymiya ku dhacaysaa ilaa qaarkood ciil dartii iyo xanaaq dartii ay u yidhaahdeen qofkii yidhahda sheekh ibnu taymiya waa shaykhulislaam waa gaala yidhahda diinku waa ka baxay muslimba maaha haddaa ibnu taymiya shaykhulislaam tiraa waa gaalowday heerkaasaa quluwiga iyo xiqdiga iyo nacaybka la gaaray nin la yidhaha calaa-udiin albukhaari wuxuu yidhi man zacama ana ibna taymiya shaykhu lislaam fahuwa kaafir qofkii sheega buu yidhi ibnu taymiya inuu shaykhulislaam yaha waa gaal waxaa radiyey ibnu naasir iddiin addimashqi kitaabkiisa la yidhaha aradd lwaafir kitaabkiisu aada u fiican yahay ibnu naasirdiin adimashqi laakiin waxay yidhahdeen culummadu calaa-udiin albukhaari ma ahayn nin caalima ninka warkaan dhahaya nin caalima ma ahayn xataa culammada ahlubidaca kama mid ahayn nin wax badan yaqaana ma ahayn laakiin wuxuu ku soo caanbaxay raddigii ibnu naasiriddiin dimashqi ninkan radiye caalim weyn ahaa caalimkii raddiga uu radiyey asiga magacuu ka helay dadka qaarna markay shuhrada rabaan ay magacdoon yihiin waxay isku dayaan asaaliibta isticmaalaan waxaa ka mid a qof la yaqaano caana inay iska raariciyaan ama wax ka sheegaan waa ka mid waxaa ka mid ah inay sameeyaan wax dadka dhan ay inkiraan si loo qofka waxaan sameeyey waa maxay laysku yidhaahdo waxay yidhaahdeen nin baa wuxuu damcay yidhaha inuu caan baxo oo mashhuur noqdo waa fakero wuxuu is yidhi maxaa ku caanbixi kartaa oy dadku kugu gartaan markii dambe waxay yidhaahdeen ayadoo la xajinayo ayuu biyihii zamzam kaadi la dul istaagay dadkii xujahda waxuu racyaawaa ninka ku kaadinaya biyaha zamzamka ninkan waxaa la yidhi hebela la yidhahda meel fulaanoo ka soo jeedaa biyaha zamzam wuxuu ugu kaadiyey in magaciisa la barto xujaydu ay isweydiiyaan ninkan kaadinaya biyaha ku kaadiyey waa ninma caayo xataa magac waa lagu raadiyey in lu- in la caayo xataa magac waa lagu raadiyey calaa-udiin halkaasoo magaca ka helay ibn naasirudiin dimashqi lidalika waxay yihin culamadu hadduusan radi lahayn lama aqoodeen mana caan baxeen maxaa yeele mualafaad gaar oo la yaqaanana ma lahan suufi jaahilow ahaa laakiin wuxuu ku soo caan baxay radiga ibnu naasirudiin dimashqi ibnu naasirudiin dimashqi maxaa kalifay inuu radiyo wuxuu is yidhi dadka qaara ku kadsoomaya warkaan oo kale dadka qaara ku kadsoomaya oo war runa moodaya oo ilaa ma dhammayn inuu nad- radiyo ibnu naasirudiin dimashqi calaa kulli xaal ibnu batuuta warkiisu waa kadib waa been waxaana radiyey asheikh axmed ibni ciisa axmed ibni ibraahim ibni ciisa sheikhaani wuxuu sharax ku leeyahay nuuniyada ibn اlqayim raximah اllah sharax fiican buu ku leeyahy waa sharaxa ama shuruuxda ugu fiican ayuu sharaxiisa ka mid yahay ee la sharxo nuuniyada ibn اlqayim fi اlcaqiida halkaasuu kusoo qaatay qisada ibnu batuuta wuxuuna sheegay taariikhda ibnu batuuta uu galay meeshaas iyo taariikhda sheikhulislaam inay kala duwan yihiin ibnu batuutana kitaabkiisaas rixladuu ku sheegay arrinkaasi calaa kulli xaal sifatu nuzuul waa sifa haabita lilaahi caza wajal ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa lagu shabihi maayo sifaadka kaley la mid tahay yanzilu rabbuna ila samaa'i dunya bilaa kayf bilaa kayf maxaa la leeyahay bilaa kayfin naclamu kayfa annaga naqaana maaha waxyaabaha dadka qaar ay sheegaan waxaa ka mid ah markii haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu soo degaa fi thuluth alakhiiri min alleyl habeenadu dadka agtooda waa ku kala duwan yihiin dadku isku waqti ma ah markii waddankan la marayo fi thuluth alakhiiri min alleyl waddan kale waxaa laga yaabaa in fiid hore la joogo meelaha qaarna waaba maalin markii annaga maalin noo tahana dadee waxay u tahay fi thulu alakhiir min alleyli ku sugan yihiin habeenka gelinkiisa dambe sheikhulislaam ibnu teymiya raximah llah wuxuu yidhi walleylu yakhtalifu habeenku waa iskhilaafaya fayakuunu uluuhu bilmashriqi fayakuunu uluuhu ulu leyl bilmashriqi xagga bari wuxuu ahaanayaa qabla an yakuuna uluuhu intuusan ahaanin ululleylka bilmaqribi xagga galbeedka wa nusuuluhu aladii ahbara bihi rasuuluh soo degidda allah subxaana wa tacaala ee uu sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam wa nusuuluh aladii ahbara bihi rasuuluh ilaa samaa'i haaulaa'i kuwan samadooda fii ulusu leylihim habeenka habeenkooda uludkiisa ayuu ahaanaya wa ilaa samaa'i haaulaa kuwan samadoodana fii ulusu leylihim alla soo degidda alla wuxuu ahaanaya fii ului leylihim habeenkooda uludkiisa laa yashqaluhu shanun can shanin ilaahay subxaana wa tacaala ma mashquulinayo shani kama mashquulinayo can shanin shani kale arrini ilaahay mashquulin mayso oo arrin kale ka mashquulin mayso annaga marka waxaan rumaynaynaa inuu alla soo degayo fi ulu alakhiir min alleyl ilaahayna subxaana wa tacaalana waa ogyahay asaana abuuray koonkan in habeenadu dadka agtooda iskhilaafsan yihiin waxauna noo sheegay allah subxaana wa tacaala calaa lisaani rasuulihi inuu soo degayo habeen walba gelinka dambe ila samaa'i dunya qolo walba marka waxaa laga rabaa markay joogaan fi thuluth alakhiir min alleyl inay aaminsan yihiin in alla soo degayo waqti nusuuli ilaahi inay tahay waqti ilaahay ducada ajiibaya ay tahay alla uu leeyahay min hal min daacin fa astajiiba lahu in sidaa la aamino qolo walba waqtigeedii markii la joogo waxay kaloo ka hadleen culimmadu culamaa sunna ama ahlu sunna waljamaaca oyna isku khilaafeen allah subxaana wa tacaala hadduu u soo dego ila samaa'i dunyaa waxay yidhahdeen carshiga ma ka marnaanaya xaaladdaas xaaladda usoo degaya ila samaa'i dunyaa qaar waxay yidhahdeen yakhluu canhu waa ka marnaanaya qaar waxay yidhaahdeen laa yakhlu canhu ka marnaan maayo ka marnaan maayo culimmada rajaxday sheikhulislaam a ka mid ah qolana waxay yidhaahdeen dhihi mayno yakhluu aw laa yakhluu labada midna dhihi mayno arrintaana in la dhexgalahay sax maa culammada sidaa tir waxaa ka mid ah cabdulhani almaqdasi saaxibu cumdat alaxkaam wuxuu leeyahay kitaab leera aliqtisaad fi lictiqaad kitaabkaasuu arrintan uga hadlay wuxuuna yidhi waman qaala yakhlu lcarshu cinda nusuul qofkii yidhaahda carshigu waa marnaanayaa cinda nusuuli soo degidda alla agteed ow laa yakhluu ama ma marnaanayo qofkii sidaa yidhaahda faqad aataa biqowlin mubtadac wuxuu la yimid qowl mubtadac oo bidco ah wa ra'yin mukhtarac iyo ra'yi la bilowday oo aan wax daliila aan lahayn maxaa yeele nas kuma imaan kitaabka iyo sunnada yakhluu aw laa yakhluu midna kuma imaan qowlkan dambe oo ah inaan arrintaa la gelin waxaa rajaxay alimaam ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah fii sharxi alcaqiidati alwaasitiya inaan la dhex gelin arrintan waana sida sawaabka maxaa yeele kitaab iyo sunna midna kama hadan kitaabka sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa noolagu sheegay inuu ilaahay soo degayo yanzilu rabbuna ila samaai dunya cilmiga arrintaasi aan u leenahay waa inta inuu alla u soo degayo ila samaai dunya masaladan ah ma ka marnaanaya mase kama marnaanayo waa arrin dheeraad ka ah intii daliilku sheegay waa arrin dheeraad ka ah lidaalika sida nabadgelyada badan waxa waaye inaan la gelin arrintan inaan arrintan la gelin ee la yidhaahdo yanzilu rabbuna sida nebigu noo sheegay calayh isalaatu wasalaam rabbigeen wuxuu usoo degaya ila samaai dunya intaa wixii ka dambeeya allahu aclam waxaan rumaynaynaa sifatu nusuul inuu ilaahay soo degayo subxaana wa tacaala waxaa jira aahaar ay mucadiladu sheegaan oo laga soo naqliyay imaam maalik iyo imaam axmed inay ta'wiiliyeen sifatu nusuul oo waxay yidhahdeen axmed wuxuu yidhi yanzilu rabbuna ee yanzilu amruhu sidaasuu ku fasiray yidhahdeen maaligna waxay u tiiriyeen aharkaa la mida arrinta labada ahar midna ma sugnaa labaduba waa laba daciifa oo aan ka sugnayn imaam axmed iyo imaam maalik waxaana ka hadlay alimaam ibnu lqayim raximah llah fi sawaaciq lmursala wuxuuna sheegay aahaartaas mucadiladu ay sheegeen inaysan a'immada ka sugnayn ragga a'immada ka sokeeyana ay ku jiraan rag ducafo ah iyo kuwa mutahamiina oo aan la ictimaadi karin akhbaartooda bal waxa a'immada ka sugan inay tahay cagsu dalik inay sugaan sifatu nusuul waana ijmaacu salafi lumma in ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo inuu usoo degayo ila samaai dunya sheikuna raximahullah almualif halkan wuxuu sheegay inay ka mid tahay min caqiidati ahli sunna waljamaca in la rumeeyo inuu alla usoo degayo ila samaai dunya wa inahu yanzilu ila asamaai calaa maa saxa bihi alkhabaru can rasuuli illah khabarku waa sugan yahay waa mutawaatir waa inaan rumayno marka bilactiqaadi kayfin fiihi kayfiyuu sheikh halkaan radiyey bilactiqaadi kayfin ayadoon la caqiidaynayn kayfiyad fiihi ay fii sifati nusuul kayfa yanzilu wax meesha soo geli kara maaha ma loo baahna inaad gasho allaahu aclam bikayfiyati nusuulihi asaa ku aqoon badan asaana yaqaana allah subxaana wa tacaala kitaabka iyo sunnada ma noolagu sheegay kayfiya usoo degayo laguma sheegin umuurtan waa umuur haybiya intii sharcigu sheegay ayaan uga gaabsanaynaa laakiin waa inaan rumayno inuu ilaahay soo degaayo subxaana wa tacaala والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين